laawiyiintii cutubka toddobiyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad la hadashaa haaruun iyo wiilashiisa iyo dadka reer binu israa'iil oo dhan oo waxaad ku tidhaahdaa waxaannu waa wixii rabbigu amray oo u yidhi nin kasta oo reer binu israa'iil ka mid ah oo xerada gudaheeda ama dibaddeeda ku gowraca dibi ama wan yar ama orgi isagoo aan iridda teendhada shirka keenin inuu rabbiga qurbaan ahaan ugu bixiyo taambuugga rabbiga hortiisa ninkaas waxaa lagu xisaabi doonaa mid uu dhiig saaran yahay waayo isagu dhiig buu daadiyey oo qofkaas waa in dadkiisa dhexdooda laga gooyaa oo sidaas daraaddeed reer binu israa'iil waa inay keenaan allabaryadooda ay berrinka bannaan ku bixiyaan oo iyagu waa inay rabbiga ugu keenaan iridda teendhada shirka waana inay wadaadka guddoonsiiyaan oo ay rabbiga ugu bixiyaan allabaryo qurbaanno nabaaddiino ah oo wadaadkuna waa inuu dhiigga ku saysaydhaa meesha allabariga ee rabbiga oo ag yaal iridda teendhada shirka oo xaydhana waa inuu gubaa si ay rabbiga u ahaato caraf udgoon oo iyagu waa inaanay mar dambe allabaryadooda u bixin orgiyada ay caabudaan sida naagu ninkeeda uga dhilowdo kaasuu qaynuun weligiis ah buu ab ka ab u ahaan doonaa iyaga oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa nin kasta oo ka mid ah reer binu israa'iil ama shisheeyayaasha dhexdooda deggan oo bixiya qurbaan la gubo ama allabari isagoo aan keenin iridda taandhada shirka inuu rabbiga u bixiyo daraaddeed ninkaas waa in dadkiisa laga gooyaa oo nin alla ninkii ka mid ah reer binu israa'iil ama shisheeyayaasha dhexdooda deggan oo cuna cayn kasta oo dhiig ah aniga ayaa ka gees noqon doonaa qofkaas dhiigga cuna oo dadkiisaan isaga ka goyn doonaa waayo jiidhka noloshiisii waxay ku dhex jirtaa dhiigga oo anna waxaan meesha allabariga dusheeda idinku siiyey in nafihiinna loogu kafaaro gudo waayo waa dhiigga waxa loogu kafaaro gudaa nolosha daraaddeed haddaba sidaa daraaddeed waxaan reer binu israa'iil ku idhi qof idinka mid ahu waa inuusan dhiig cunin oo shisheeyaha idindhex degganuna waa inuusan dhiig cunin oo nin alla ninkii ka mid ah reer binu israa'iil ama shisheeyaasha dhexdooda deggan hadduu ugaadhsasho ku helo neef amase haad ugaadh ah oo la cuno waa inuu dhiiggiisa daadiyaa oo ciid ku daboolaa waayo jiidh kastaba naftiisa iyo dhiiggiisu waa isku mid qudha oo sidaa daraaddeed ayaan reer binu israa'iil ku idhi waa inaydan jiidhnaba dhiiggiisa cunin cayn kastoo uu yahayba waayo jiidh kastaba noloshiisu waa dhiiggiisa oo qof alla qofkii dhiig cunaba waa la goyn doonaa oo qof kasta oo cuna neef iska bakhtiyey amase neef dugaaggu bakhtiistay hadduu yahay waddani iyo hadduu shisheeye yahayba waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkana nijaas buu ahaanayaa oo dabadeedna daahir buu ahaan doonaa laakiinse hadduusan dharkiisa maydhin ama uusan jidhkiisa maydhin markaasuu dembigiisa qaadan doonaa